ku-reed markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare uuse kormeerka seeday beerta daarusalaam yamiilaas waliba uuse waqtaka laga aday boqolaal dadweyne oo ka suganay waxaana soo andabaaldegaye farxadda maalimo ciida taasoo ganacsatada soomaaliyeed iyo ka suubsadeen maalgelin ganacsi maadaama uuse amniga walisku bedeli ra-iisul wasaaraha iyo weliba uuse bogaadiyey horumarka bilicda iyo amniga ku jara degmada daarusalaam uuse oona ka dhiirigeliy ganacsatada iyo sii wadaan dadaalkiiyo anka jaraan horumarinta iyo maalgelinta caasimada iyo guud ahaanba dalka waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka soomaaliyeed ee ganacsatada ah ay dhulka horumariyaan oo xoolahooda meelo kaley geliyaan wadamo kaley geliyaan bilyanis bay geliyeen wadamada xataa dariska ah marka dalka waa nabad waana la maalgashan karaa isagaana ugu fiican marka inay dalka maalgashadaan intaan dad kalaan u yeernaa dhahnaa kaale imaada oo maalgashada lakiin dadka soomaaliyeed baa waxaa la rabaa inay dalkooda maalgeli in la maalgelin karo oo nabad lagu maalgelin karana meeshan aan fadhinaa hadda ayaa daliil u ah oo ay ka muuqataa waan ku boorinayaa dadka inay imaadaan oy maalgashadaan oy ka faa'idaystaan qofka soomaaligahi waa inuu ka hadlaa degmadaydan halay dhiso deegaankaydan halay dhiso soomaaliyay kaalaya adduunka kale kaalay dalkan in la furo oon dalka ugu yeedhno dadka ugu yeedhno oo la maalgashado oo la qurxiyo ayaa qof kasta micno u leeyahy oo ugu yeelanayaa kaasaad shaqo ku heli kaasaad caafimaad ku heli kaasaad waxbarasho ku heli kaasaad yani maxaanku dhahaa qurux iyo bilic aad ku helaysa waa inaan u diyaargarowno in la maalgashado dalkan in la dhiso in la qurxiyo meeshaas inaan ku tartanna waay wafii daalika falyatanaafasu ilmutanaafisuun dowladdu waxay garab taagan tahay ganacsatada soomaaliyeed waa garab istaagaynaa weliba haddeertaan waxaan rabnaa annaga iyo ganacsatada brivatka iyo annagu inaan wax isku darsannaan rabnaa hadda qorshahaasaan wadnaa haddii ilaa yidhaahdo qorshaha oo dhan iyo wax walbaba inta meel wada fadhiisana inaan qorshaynaan rabnaa dhaqaalaha dalka iyo horumarkiisa iyo infrastructureka iyo sida loo soconayo o dhan waxoo dhan idinkaa liidhka ah oo hogaaminaysaan marka soo diyaargarooba waa mahadsantihiin mar kale waxaan leeyahay reer daarusalaam ciid wanaagsan waxaan leeyahay reer muqdisho guud ahaan iyo dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaanba ciid mubaarak ciidan ciiddeeda kale bashbashay barwaaqahlahayna u gaadhsiiyo waanu ku faraxsannahay maanta inaan halkan joogno insha allah meelaha kalena ay hoob inaan tegi doonno hadii laa yidhahdo aad baad u mahadsantihin